munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay xarunta safaaradda faransiiska ee magaalada nairobi ayaa waxaa si wadajir ah u siixay heshiiska lagu soo gunaanudayay lacagaha deymaha ah ee lagu lahaa dowladda soomaaliya safiirka dowladda faransiiska ee kenya iyo soomaaliya masar arnu suqwid iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan ege waxaa sidoo kale goobjoog ahaa kulanka safiirka soomaaliya ee dalka kenya jibriil ibraahim cabdulle heshiiskan ayaa waxa uu soo maray wadaxaajood wejiyo badan lahaa sidoo kalena daba socda go-aankii ay gaareen horaantii sanadkan wadamada ku buhoobay ururka baariis kalaab ayaana maanta suurtogeliyey in dowladda soomaaliya si rasmi ah loogu saamaxay dayn dhan boqol afartan iyo shan dhibic lix milyan oo dollar taasi oo dowladda faransiiska ay ka tirtirtay buuggeeda deymaha wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan ege ayaa si gaar ah ugu mahad celiyey dowladda iyo shacabka faransiiska sida garashada leh ay u garab istaageen dowladda soomaaliya iyo saamaxaadda lacagihii ay ku lahaayeen dowladda dowladda soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirtaa dhammaystirka hanaanka deyn cafinta oo soo gabagaboobay dabayaaqadii sanadii laba kun saddex iyo labaatankii wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo hormuud u ah wadaxaajoodka shaqsi shaqsiga ah ee dalalka deymaha leh ayaa hadda rajo weyn ka qabta gabagabeynta hanaanka lagu tirtirayo dhammaan deymaha loogu leeyahay soomaaliya